kulanti wacan dhammaantiinba maalin wanaagsan meelaad naga dhegaysanaysaan halkani waa laanta af soomaaliga idaacadda s b s oo idinka imanaysa stuudiyahayaga magaalada malban maanta waa isniin ay taariikhdu tahay toddobadii sebtembar magacayguna waa cabdinuur ismaaciil qodobada warka maantana waxaa ka mid ah wasiirka maaliyadda australia oo dhaleeceeyey qorshaha xisbiga one nation ee ku aadan subaranweshonka iyo yurub iyo maraykanka oo sii wadaya wadahadallada yukrain iyo ruushka u dhexeeya si loo joojiyo dagaalkooda iminkana warkii oo dhan wasiirka maaliyadda federaalka jim jalmers ayaa sheegay in qorsho ay soo jeediyeen xisbiga one nation oo loogu oggolaanayo shaqaalaha inay qayb ka mid ah lacagta subaranweshaka la baxaan ka hor inta ayan howlgab noqonin uu wiiqi doono nidaamka subaranweshaka ee australia one nation ayaa soo jeedisay in rubuc ka mid a lacagta loo shaqeeyayaashu si qasab ah ugu shubaan subaranweshonka shaqaalaha lagu wareejiyo mushaharka tooska ah ee qofka shaqaalaha ah gacanta laga siiyo jim jalmers ayaa laakiin sheegay inay tallaabadaasi hoos u dhigi doonto amniga dhaqaale ee malaayiin shaqaale ah maadaama ay yaraanayso lacagtii ay mustaqbalka ugu tala galeen xilliga howlgabka isbahaysiga mucaaradka ee koalishanka ayaa walaac ka muujiyey hindiso sharciyeed qabyo ah oo ay dowladda federaalku soo jeedisay kuna saabsan waxa loo yaqaano digital duty of care kaasoo toddobaadkan baarlamanka la horkeeni doono qorshahan ayaa qayb ka ah isbeddello sharciyadoo dhowr ah iyadoo berri oo talaado ah lasoo bandhigi doono hindiso sharciyeedkan lagu adkaynayo xayiraadda isticmaalka baraha bulshada ee carruurta da'doodu yar tahay waxaana la filayaa in toddobaadkan gudihiisa baarlamanku meel mariyo ra-iisul wasaaraha israa'iil benjamin netanyahu ayaa mar kale ka hadlay suurtagalnimada isbeddel ku yimaada nidaamka xukunka eeraan isaga oo sheegay inay howl aan weli dhammaanani u taallo israa'iil netanyahu ayaa hadalkan ka sheegay munaasabad lagu maamuusayay sannadka cusuba yuhuudda ee rosh ashanaa la yidhaahdo oo uu la yeeshay xubnihiisa golaha wasiirada ee magaalada qudus waxa uu sheegay in israa'iil ay awood u leedahay inay saamayn ku yeelato islamarkaana wax ka beddasho xaaladda gobolka bariga dhexe saraakiil ka kala socota yukrain maraykanka iyo yurub ayaa la filayaa in ay sii wadaan wadahadallada lagu doonayo in lagu soo afjaro dagaalka u dhexeeya yukrain iyo ruushka taani ayaa kusoo beegmaysa kadib markii ergeyga maraykanka steve witkof iyo kushna ay si kala gaargaar ah ula kulmeen hogaamiyayaasha labada dal labada ergey ayaa axaddii la kulmay madaxweynaha ukrain volodimir zelenski magaalada kiifna kula kulmay maalin uun kadib markii ay magaalada moscow wadahadal kula yeesheen madaxweynaha ruushka valadimir putin warkiina maanta oo isniin ah intaasuu ku dhan yahay